warar horta waan mahadcelinayaa warbaahinta qaranka radio muqdisho taasoo mar walbaba kulley jabisa waxyaabaha un kulley suuragalka ah oo dowladnimada kaabaayo marka markii aan guda galo maanta shirkeeni wuxuu ku saabsanaa shir wadatashi ah oo kulley markii labaad dhacaayo oo baydhabo magaalada baydhabo kasoo bilowday marka shirkaas wadatashiga wuxuu ku saabsan yahay indashirciyaadka korontada dalka marka sidaasa maanta loogu bilowday marka ilaa beriyo noo sii socon doonaa waa tahay yaa idin qabtay marka shirka
wallaahi shirka ugu horeyn wasaaradda federaalka iyadaa dalka wakiil ugu ah waxay shuruuc ku saabsan oo qaabilsan siyaasadda ama maalgashatada ama sharciyaalka wadanka dhan u yaallo marka kolley iyadaa soo qama qaabisay sharcigan iyadaa gacanta ku haysay waa qabyo qoraal weli wax la dhamaystira ma jiraan marka iyadaa noo qaban qaabisay magaalada muqdisho waa lagu qabtay ka qaybgalayaasha hadda idinka hirshabelle ayaa tihiin yaa kaloo goobjoog ahaa
waa shirka kulli waxaa goobjoog ahaa maamul goboleedka south west maamul goboleedka la yidhaahdo galmudug anagoo hirshabeella wasaaradda federaalka kolley zoomna waa ugu qayb qaadanaya wasiiro kale marka intaasaan ka xasuusta aninta joogto goobjoog
waa tahay marka ma hadasheen marka inta hadda shirka maanta maadaama uu idiin furmay mas-uuliyiin shirka ka hadashay ma jirta marka laga reebo wasaaradda federaalka iyo dowladda dhexe
si fiican annagaa ka hadalna hirshabeella kolley discussion waxaan ka sameynay sharceedkaas lasoo bandhigay si in kolley taabagalkiisi iyo siduu ku suuragali karo iyo waxyaabaha ka dhiman iyo waxyaabaha ugu baahan yahay in laga in laga doodan si fiican oo u jexjeexnay marka haddana doodii way way noo sii socotaayo arda kolley wixii ka dhiman markaas inaan dhamaystirno oo kolley sida un uu suuragal ku noqon karo dowlad goboleedyadana qayb ugu noqon karaan intaba waa ka doodnay marka hadal hadalhayn fara badan iyo hadal jeedin fara badan meesha way ka dhacday
waa tahay hirshabelle marka laga hadlayo deegaanadeeda iyo baahiyaha ka jira ka wasaarad ahaan waxa looga hadlayay shirku qayb ma ka ahaydoo ma soo bandhigteen ka wasaarad ahaan
si fiican hirshabelle waxay ka mid tahay member stateska ama dowlad goboleedyada xubinka dowladda federaalka ah baahi badan ay u qabtaa xagga tamarta yani gaar ahaan markii la dhaho labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe tamara hadda brivate ka shaqeeyo oo iyaga kaalin weyn ka qaato marka iyaga laftirkooda way kasoo qayb galeen iyagoo brivate ay kasoo qayb galeen goobjoogayaal ay ahaayeen dooda dhinacooda ay ka wadeen marka marka marka waxaameynaha inaan dadku ugu baahi badan hayn
waa tahay marka hadda muddada uu idiin soconayo wasiir waa intee cisho
sida hadda nagula wargeliyey ilaa iyo beri waa waa noo sii socon doontaa dooda maxaad filaysaan marka gabagabada inaad kasoo saartaan shirka
kolley waxaan filaynaa in sharcigaas hore loo sii wado wixii suuragala sharcigan sharci muhiim wadanku ah waaye sida suurtagalnimada oo loo wadi karin in loo wado wax saxana ee meeshaas ka soo baxaano oo hadhow dadkii mustaqbal u noqon karo marka sidaasaan rajeyneynaa inay waxyaaba fara badan ay kasoo baxaan oo suurtagal wa sharcigaas si mustaqbalka loo oo u noqdo sharci waara waa tahay ugu dambeyn wasiir marka adoo mahadsan muhiimadda ka wasaarad hirshabeelle ahaan shirarka noocan oo kale ah ay wasaaraddaada ay u leedahay inaad ka qayb gashaan oo baahiyihiina aad ku bandhigtaan iyo wax kasta oo dalka iyo dalgoboleedkaba horumar u ah sideed u aragtaan maxaase fariina oo aada uga faa'iidaysanaysaa ugu dambeyn fursadda raadiyaha qaranka
kolley waxaan u malaynayaa marka annaga muqdisho aan joogno shirar noocan aan ka qayb galayno dalku waa federaal marka baahiyaheena unbaa dowladda federaalka la kaashanaa sidii gobolladeena ay waxtar fiican ugu yeelan lahaayeen ama kan wasaarad ahaan baahideena meel walba kusoo bandhig marka anigana waxaan ugu baaqayaa dhammaan dowlad goboleed hirshabelle dadka tamarta ka shaqeeyo inay isku xirmaan noqdaan tiam wax la qabsada dowlad goboleedyada kale ay samaystaan guddi ay samaystaan kulley hadda kulley guddina way leeyihiin laakiin waxaa laga yaabaa magaalooyin kala duwan jowhar iyo beledweyne waa laba magaalo kala duwan marka haddana kulley waxaan ku guda jirnaa inaan hal guddi u sameyno oo ka dowlad goboleed ahaan hal tamar aan noqono marka sidaas hadda barnaamijkan uu ku socdaa waxaan ugu baaqaya insha allah tacaala arrintaas in si fiican loo dardargeliyo